دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka dagaal kula wareegay xeraa ciidan oo shabeellada dhexe ay ka deganaayeen askarta dowladda federaalka faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar madaafiic ah oo maalin ka hor lagu garaacay xera ciidamada shisheeye ku leeyihiin deegaanka lamber lixdan ee gobolka shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah oo ku leeyihiin magaalada muqdisho hugaaska beesha mursade ayaa ka hadlay weeraradii ka dhacay maxaas ee dhimashada iyo dhaawaca ay ku noqdeen in ka badan laba boqol oo ka tirsan dowladda federaalka beesha saleebaan ayaa ka hadashay odayaashii hoggaanka u ahaa oo dowladda federaalka ku afduubatay magaalada muqdisho guddiga dhismaha isbitaalka kuuya barrow ayaa ka warbixiyey halka ay wax u marayaan دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka dagaal kula wareegay xeraa ciidan oo shabeellada dhexe ay ka degaanaayeen askarta dowladda federaalka wararkii ugu dambeeyey waxaa la socda oo ka waramaya cabdifitaax maxamed qaasim haashim ee saaka aroortii hore ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxa ay weerar culus ee kula jirmaadeen xero ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka lagu magacaabo hilowle gaab oo dhaca duleedka degmada runirgood ciidamadaas ayaa ka mid ahaa ee kuwii dhowaan halkaasi gaaray waxaana xalay oo ugu dambeysayba ee deegaankaasi ka jiray wax loo yaqaano caways oo ciidamadu ay sameynayeen sida dadka deegaanka ay inoo sheegeen weerarka ayaa waxa uu ku bilowday hub culus kadibna waxaa xigay israsaasayn in muddo ah socotay iyadoo ugu dambeyntiina halkaasi looga adkaaday ciidamada dowladda federaalka ah war ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada mujaahidiintu ay weerarkaasi ku qaadeen xeradaasi ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka ee deegaanka hilowlega afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheikh cabdicasiis abu muscab waxa uu sheegay inay jiraan khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamada dowladda federaalka ah sidoo kale waxa uu xaqiijiyey in ay gacanta ku dhigeen hub iyo saanad kala duwan oo gaadiidka dagaalka uu ka mid yahay dadka deegaanka oo aan xiriir la sameynay in badan oo ka mid ah waa ay ka carareen iyaga oo ka baqaya in risaastu ay saameyn ku yeelato walow markii dagaalka uu istaagay ay dib usoo laabanayaan mid ka mid ah ee bulshada hilowlagaab oo lagu magacaabo xasan yare waxauu inooga waramaya ogaalkiisa iyo sida ay wax u dhaceen wakhtigun salaada subaxa ayay risaas culus ka bilaabatay kulley risaas leesweydaarsanaayahayd markii ugu dambaysay hal dhina ay risaasta culeyskeeda ka dhacaysay anuu naftirkaynu uun dadkii meesha ka cararaan ku jirnay waxaa meeshaas ka dhacay in ay nimankii oo ciidamada ayaanta nala jooga ahaay cararkooda un baan aragnaa anagu markaas kadib waxaa dhacday xero ay deganaayeen oo kulleyn anagu dhinacay naga xigeen in uun gaadiid la kicinayo lagala baxayo kulleyn intaas waa arkay goobjoogahan ayaa waxa uu ka waramay sidoo kale ka deegaan ahaan ogaalkooda iyo khasaaraha ay maqlayaan waxaa kale uu sheegay in ay maqlayeen jugta qarax meel ka baxsan dagaalka oo lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka ah meelihii dagaalkao ka dhacay meelo ka fog inay miinooyin miyaa ma naqaan dagaal kale miyaa ma naqaan gaariyaal ku gubta waa lisheo carar u baxay oo markay carareen kadib miinooyin iyo wax la kaceen oo gubtay kulley rag magacahood lasoo sheegayo rag saraakiil ay ku jiraan kulley uun tafaaqiishu aada ugu badan taha laakiin anagu laakiin waxaan ka warhaynaa saakay dadka deegaanka haddaan nahay oo hilowla gaab in nimankii meeshaas deganaay ay saaka ku go-een kulley un hadda deegaanka naga siiyo xaafadaha oo magaalada ka fogo hortaynaa waxaa la sheegaa niman lugayna qaarkood dhaawac yahay xalay hal cabdibilo un dug carada waa nooloo sheego ciidan la-aana inkee qorayga uu ka laadlaadaa kuma gubta waa nooloo sheegaa ciidankii deegaanka ayaantoo meesha joogana ay meesha ku leedeen qaarkoodna ay dhaawac iyo un wax yar una ay la carareen raggina un wixii gaadiid iyo un agabkoodi un raggi kale un meesha soo weerara ay wateen khasaaradaas ba-an waa meesha taak waa ka muuqataa ciidamada dowladda federaalka ee lagu weeraray ee deegaanka hilowlagaab ayaa mas-uuliyiintii halkaasi keenay waxaa ka mid a axmed daaci oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladda federaalka wax yar ka hor ayaan qadka telefoonka kula xiriiray laakiin waa uu ka jawaabi waayey waxaanse isku dayaynaa in waqtiyada soo socda aanu xiriiro kale la sameyno dhanka dowladda federaalka ma jiro wax wara oo kasoo baxay oo ku aadan ee khasaaraha kasoo gaaray weerarkan waxaana uu kusoo hagaagayaa iyaga oo maalintii shalay ee aada uga tacsiyenay ee kana murugeysnaa wixii ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan dadka deegaanka hilowlagaab waxay sidoo kale inoo sheegeen haashim in gebi ahaanba deegaanka ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kalena howlgallo ay ka sameynayaan si gaar ahaaneed halkii ay ku sugnaayeen ciidamadii dowladda federaalk ah ee ka firxaday goobta saraakiisha ciidamada mujaahidiintu waxay wareysanayaan dadka deegaanka balse ay u ogaadaan xaaladooda iyo waxa ay ku qabeen ciidamadii dowladda federaalk ee goobta joogay haddeerba waa nala joogaan dhibaato nooma lahan waana salaameyn xaalada deegaanka ka waramayna dheheen iyo waan u sheegnay un kulley waxay maxaa la yidhahdaa mataqaanaa inaanu nabad qabno waa u sheegnay aadaan uga warbixinay amni iyo iyo nolol naaloosho weyna haysanaa taas
maxaa dhibaato ku qabteen marka ciidamadii hore ee dowladda no haddaba waxaa jira un kulley maxaa leeyahy mataqaanaa un dadku fisqi iyo fasahaad waa la imaadeen kulley un dadku toban iyo maxaa la yidhahdaa saddex sano ku dhawaad amba toban iyo afar sano amni iyo nololaan haysanay waxaan un meelaha ka dareemaynay shan iyo toban sano lixya iyo toban sano wixii ka horreeyey maxaa la yidhaha mataqaanaa waxyaabahan ka nimid rag iyo dumar wada ciyaarayo macal ciidamada socda ay kamid ahaayeen oo loo kala harsan intaba waa jiran habeenka maalin intaba waa jirta laakiin habeenkii ugu awood badneed habeenkii ugu awood badneed awoodkan rag iyo dumar oo macal iy iyagu ciidamada dowladda ay dhinac ka hayana waa jiran hadda oo aan hadlayno xaaladda deegaanka hilowlagaab oo ay degan tahay gebi ahaanba ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay la wareegeen gacan ku-haynta deegaanka ciidamada dowladda federaalka marka laga reebo inta firxatay mooyaane inta kale meydadkooda waxay bilqan yihiin xerada weliba ilo lagu kalsoon yahay oo warkoodu biyo kama dhibcaan uu yahay waxay inoo xaqiijinayaan in meydad fara badan ay waran yihiin xerada waxaa kaloo ilaha ay ku waramayaan in ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay kaxaysteen gaadiidkii ay ka carareen ee gebi ahaanba xerada yaalay ciidamada dowladda federaalka hadduu allaha awoodi lihi doono waxay soo kordhaa dhegeystayaasha dib ayaan uga soo gudbin doonaa faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar madaafiica oo maalin ka hor guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaacday xero ciidamada shisheeye ku leeyihiin deegaanka lamber lixdan warkaas iyo war kale ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo xalay weerar ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku leeyihiin magaalada muqdisho waxaa ka waramaya maxamed ciise wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in xalay mujaahidiintu weerar ku ekeeyeen fariisin ay ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray fariisin ay ciidamada dowladda federaalk magaalada muqdisho ka degan yihiin degmada yaaqshiid wuxuu si gaar ah kaga dhacay weerarka ay qaadeen militariga mujaahidiinta agagaarka daaraha ceymiska ee degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhowr jiha ka weeraray ciidamada dowladda federaalka ee fariisinka ku lahaa daaraha ceymiska degmada yaaqshiid ee caasimada muqdisho rasaasta lasweydaarsanayay ayaa laga maqlayay xaafado ka tirsan degmada yaaqshiid dhanka kale xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa madaafiic ay ku garaaceen guutada madaafiicda ee mujaahidiinta al-shabaab ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga deegaanka namber lixdan ee ka tirsan shabeellaha hoose madaafiic lagu asqeeyey ciidamada shisheeye maalin ka hor ee xero ciidan ku lahaa deegaanka lamber lixdan duqayntaas oo ka dhalatay khasaare dhimasho dhaawac duqaynta ay mujaahidiintu ku garaaceen saldhigga ciidamada shisheeye waxaa ku dhintay laba saraakiil saraakiishaas oo kala ahaa gaashaanle iyo laba xidigle halka mid kale oo ka tirsan ciidamada shisheeye lagu dhaawacay duqaynta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kor u qaaday weerarada ka dhanka ah ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ee duulaanka ku ah diinta iyo dalka ugaaska beesha mursade ayaa ka hadlay weeraradii ka dhacay maxaas ee gobolka hiiraan halka oo dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan laba boqol oo askari oo ka tirsan dowladda federaalka maxamed daahir calasow ayaa ka waramaya waraysi gaar ah oo ugaaska beesha mursade uu siiyey idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayuu kaga hadlay aragtidooda ku aadan weerarkii khasaaraha badan geystay ee mujaahidiintu ay ka furiyeen degmada maxaas ee gobolka hiiraan maleeshiyaadka weerarkaasi ku la'day oo tiradoodu ay ahayd siddeetan iyo toddoba askari oo saraakiil ay ku jiraan waxaa ka mid ahaa dad u dhashay beesha mursade oo duulaan shareecolo dirir ku ahaa dhulka ay beeshu degto ee wilaayada galgaduuda ugaas cabdulaahi daahir axmed wuxuu xusay inay horay ugu digeen ciidamada muqdisho laga qaaday ee qaybta ka noqday kuwii lagu xasuuqay magaalada maxaas
horta arrintaas waan maqalnay waana arrin dhacday wiilasha cidda ka dhashay iyo kuwo kale intaba waxbaa meeshii maaragta ilaahay baa maaragta subxaana wa tacaala aa qadaray in meeshaas ay ku baxaan waanan uga digna meeshaas inay ku baxaan horaan uga digna oon ugu sheegna inaan dhiigooda iyo naftooda aysan meeshaas ku bixin oo ay ka leexdaan oo dariiqo fiican oo waddo toosan aysan ku socon waa u sheegna weliba arrintaas annagu si guud ahaan beeshu inta kulantay markay maqashay in maaragtay dad lasoo xawilayo duulaan lasoo yahay dad murusadaa loosoo adeegsanayo dadka lagu qixinayo dadka lagu laynaa wadankii aan rabnaa ay leeyihiin markaan maqlana arrintaas waa waxaan ka samaynay yani kulan weynaan ka samaynay oo aan ku qabana wubxo waxaan ku qabana deri arrintaas marka wayna maqleen oo hadda kulligood way maqleen askarta camaliyadda ku baxday ayaa dhowaan ku duulay wabxo balse waxa ay waayeen cid ay kula kulmaan magaalada ka gadaal markii ay halkaa faarujiyeen dadkii ku dhaqnaa ugaas cabdulaahi daahir ayaa sheegaya dad waayeelo caruur iyo haween ay ku jiraan ay habaareen maleeshiyaadka marka ay ku duulayeen oo ay ka barakicinayeen wabxo haatanna ay la kulmeen natiijada habaarka waxaasi hal shaksi kuma harin laba dameeraa loogu yimid bis ari xataa ma lagu arkin way imaadeen meesha cidlay noqoto way ku hayoween hooyada wiilkeeda soo duulay ama ay wiilkay eedad u ahayd ama habarirta u ahayd ama iyada u ahayd uu soo duulay ee waayeelka ee gacanta laga haayo ee dhulka baadiyaha ee loo waday ee geed hoostii la geeyey sidee bay u arkaysay duulaanka adeer waxaa weeye horta qofku hadduu cararo wuxuu ka cararo u arka dadkii markay qaxeen wax uga daran qaxa ayaa loo sheegay cidda idi barakicinaysa waa hebel iyo hebel iyo hebelaa la yidhi oo wiilashiina oo wiilashiina ah wayba aqoonsadeenba war ma hebelaa la socda haa dadka aan ka cararaynaa iyo diyaaradan hadda ay kor taagana ha balaayo alla idinku waxay la tahay inay diyaaradda habaaraan iyo ina ina hebel inay habaan isugu mid ay noqoto war ma ina hebelaa diyaaradan nugu hogaamin ahona soo qaxshaha balaayo alla kugu rid ilaahaynama soo kaa gaarsiiyo haddee waxaa weeye yar iyo weyn saqiir iyo kabiir culummo iyo caamo qof walba waxay tiri daroniskaas iyo daronis habaarka diyaaradda daroniskaa loo waday ayagu ku dhac oo yacni qof ma arkaysa dhehaysa inay hebel hebeelow balaaya kugu dhacda ma arkaysa diyaaraddaana ahaa ilaahayow rabbiyow diyaaraddan iyo waxa wada jebi haya adu ma la socotido haya adaa wada soo maaha hadda ma la dhihi karo marka wiilashiina habaarkiina ku dhacay wiilasha habaarkii maxaa maxaa dhacay habaarka habaarku ma ogtahay waa indhala'yaha la yidhi waa iskaga kor dhaca qofka ugaaska ayaa la weydiiyey fariinta oo u diri lahaa ciidamada badbaaday ee weli ku sugan degmada maxaas wiilasha adeerka aan oo nool oo awgaaskooda aan ahay ciribta u dambaysa ogaada qadiyadan ha noqoto calaamad balaasa oo aanan qof dambeoo murusadaa ama qof dambeoo muslima aysan ku kaadoomin ha noqoto ha u noqoto dhacdadii ka dhacday maxaas ha u noqoto midda ku xigta yah ha u noqoto mid walba oo soo imaanaysa qadiyadda hadda dhacday oo maxaas ka dhacdayu mid iyo laba iyo saddex iyo toban iyo labaatan midna ma aha macnaha qaraxyo waaweyn oo soo socda waa waxba arrinta qadiyad macnaha qadiyaddaas waa qadiyad yacni diyaaradda diyaaradda waa diyaaradda diyaaradda mujaahidiinta waa meeshaas soo diyaarad wax ma duqayso ha haddii ayaguna way duqeeyaan marka ciddi ciddi dalka ku duule oo diinta baabi'ine oo dadka dadka markaa ha ka joogaano kuwa nool ha ka joogaanaan leenahay arrintaas ha ka baxaano kuwa aruurina ha ka baxaano wiilasha wiilasha aruurina ha ka baxaano si kastaba ha ahaatee siddeetan iyo toddoba askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku dhintay camaliyaadkii nafhuurka ahaa ee ka dhacay degmada maxaas inka badan boqol iyo soddon kalena waa ay ku dhaawacmeen waxaana askartaasi ku jira ciidamo iyo saraakiil ka soo jeeda beesha murugsade waxaana goobta ku basbeelay saddex iyo toban gawaari oo qorshuhu uu ahaa in lagula duulo wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaana haatan muuqanaya mashruucii gobolkaasi ka dhan ahaa in uu fashilmay maadaama dhimasho iyo dhaawac ay noqdeen askartii loogu talagalay inay la dagaalamaan shareecada islaamka beesha saleebaan ayaa ka hadashay odayaashii hoggaanka u ahaa oo dowladda federaalka ugu afduuban magaalada muqdisho waxaa ka waramaya cabdulaahi soomaali iyadoo dowladda federaalka muddo toddobaadya ay maxaabiis u yihiin saddexda nabadoon ee ugu sarreysa beesha saleebaan kuwa oo ku xiran gudaha magaalada muqdisho ayaa arrintaasi waxaa ka hadlay nabadoon xasan aadan nuux quuri oo ka mid ah nabadoonnada beesha saleebaan waraysi ay la yeelatay idaacadan islaamiga ah alfurqaan ayuu xasan aadan nuux quuri ku sheegay in odayaasha beesha la bahdilay islamarkaasina iyagoo indhaduuban la dhex marsiiyey gudaha magaalada cadaado kadibna gaari cabdibilaa dusha laga saaray oo lagu qaaday lana geeyey magaalada dhuusamareeb halkaas oo diyaarad looga sii qaaday laguna geeyey muqdisho wuxuu sheegay in odayaasha ihaana iyo sharaf dil loo geystay arrintaana ay tahay wax aad looga xumaado cadaad horta waa xurunta beesha reer xaaji saleemaan odayaasha waa la bahdilay qofka xataa haddii la xiraayo waxun baa loo hambeeyaa wax un yar baa loo hambeeyaa waxaan dareemaynaa odayaashu in maaragtay oday waxaa ku filan waad xirantaa in la yidhaahdo in ookiyaashii lagu jajabshay in garbaduub loo xiray in indhaha laga xiray oo sidii tuugo sidii tuugo dhar furada camal looga dhaqmay in gaari qamaala korkiis lagu tuuray intaas markii lagu sameeyey ilaa buusan reeb lagu waday haddana la sawiro internet galsho lagu fadeexadeeyey ihaano aan ihaana ka dambayn waxyaalaha qaarkood qof waxaa jira la yidhaahdo qofkaa noloshuu ku dhinto odayaashaas noloshaa lagu dilay maahane lama xidhin waa nololduug caadiya quuri ayaa wuxuu akhrinayaa magacyada nabadoonnada beesha reer xaaji saleebaan ee maxaabiista ah mid waxaa la yidhaha caliyare axmed xayle waa nabadoonka guud ee beesha reer maxamed rooble ninna waxaa la yidhaahdaa cumar farinto waa nabadoonka guud oo beesha reer warsame midna waxaa la yidhaahdaa sugaal ayaa la yidhaahdaa waa nabadoonka guud oo beesha reer muuse ayay ahaayeen guud ahaana saleebaanka ayagaa dadka ugu firfircoon oo masaalixdooda ka shaqeeya ahaa odayaashan ayaa ku xiran godka jilocow ee magaalada muqdisho quure ayaa sheegay nabadoonadu dowladda xasan sheekh madaxweynaha ka yahay ugu xiran yihiin xabsiga godka jilocow oo ah mid ku caanbaxay tacdiibinta dadka innaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun sida aan warara ku maqlayno warkii iigu dambeeyey oon ka helay inay ku xiran yahaa la ii sheega godka jilcow saddexdoodiiba in la geliyey oo ku yaala magaalada muqdisho godka jilcow haddaad u sawirto dadka aan aqoonin waa meel sidee ah waa xabsiga fadeexadda ku caanbaxay oo ilaa dowladdii maxamed siyaad barre jiray waa meesha qof kasta oo la tacdiibinayo oo la xumaynayo oo la dhibaataynayo oo loogu talagalay soomaaliya inuusan sharaf dambena ku yeelan ama ku dhinto ama geeri agteed taga meesha lagu xiro dowladda federaalk ayaa odayaashan ku haysatay inay la kulmeen xarakada shabaab ulmujaahidiin ayna kasoo deysteen dad maxaabiis ah oo ka xirxirnaa maadaama dagaalo dowladda federaalk ay hurisay ay beesha iyo xarakada dhex mareen sidaasna dad nool looga qabsaday waxaa sidoo kale heshiis ay la galeen xarakada ku jiray in loo sii daayo gaadiid ka xanibnaa beesha islamarkaana deegaanada beeshu ay degto ee xarakada shabaab ulmujaahidiin ay ka taliso dadka xarakada ka tirsano ay si nabadgelya ku joogi karaan arrinka ayuu sheegay quuri in dowladda federaalka ay u cuntami weysay ayna ku kaliftay inay odayaasha bahdisho ugu dambayntii waxa uu baaq u jeediyey culimaadudiinka aqoon-yahanada iyo waxgaradka beesha saleebaan waxaanuu sheegay in loo baahan yahay inay kulan isugu yimaadaan oo ay aayahooda ka tashadaan islamarkaasina ay dib woorka isaga jafaan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan guddiga dhismaha ee isbitaalka kuuyo barrow ee shabeellada hoose ayaa ka warbixiyey halka ay wax u marayaan waxaa ka warramaya haaruun macalin haaruun xalay ayaan ka dhaqaaqay xafiiska idaacadda islaamiga alfurqaan si aan ugu soo gudbiyo dhegaystayaasha adeega bulsho uu bixiyo isbitaalka caamka ah ee wilaayada iyo dhisma halkaa ka socda hadda waxaan soo gaaray daqiiqado ka hor isbitaalka gudaha ayaan u soo galay waxay hindhehiga qabanayaan dhismo ka socda halkan hab aada u qurux badan aan laga aqoon deegaanka ayaa lagu soo kordhiyey dhismaha isbitaalka welina way socotaa injineeri shaqaalo aada u tar badan ayaa ku sugan sidai gacan ugu geysan lahaayeen dhismaha sidoo kale waxaa ii muuqda xafiiska maamulaha isbitaalka cabdi muuse kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan waxaad warbixin guud naga siisaa dhismaha isbitaalka xaqiiqdii falilaahi alxamdu ilaah baa mahad iska leh tuma kadib dadka muslimiinta ah oo isbitaalkaasi wax ku sadaqaystay isbitaalku waxaan ka bilownay eber wuxuuna maanta marayaa shan baarti inay diyaar tahay oo ay dhammaystirkii aan ku wadno qololkii ugu dambeeyey oo macnaha qalliinka ah albaabadoodii iyo muraayadahoodii in la keenay mutuneelkeeda inuu yaallo qolol marka shanta baarti markaan ka hadlo baartiga ugu horeeyo o t b waa baartigii dadka lagu baarayo oo ka kooban toddoba qol qaybta labaad waa qaybta umulisada baartiga saddexaad waa baartiga loo yaqaano bukaanjiif haweenka iska leh baartiga afraad waa bukaanjiif ay leeyihiin ilmuhu baartiga ugu dambeeyo waa baarti ka kooban lix qol waana baartiga loo yaqaano qalliinka oo dadka lagu qalo dadka muslimiinta marka waxaan kula baaq- ab- ugu baaqayaa wuxuu ilaahay ugu baaqay oo ah wa anfiquu mima razaqnaakum haddana waxaa ii muuqda qolka digtoorka kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan digtoora waxaad noo sheegtaa tirada dadka ugu badan aad qaabishaan maalintii iyo xanuunada ugu badan dadka aad ka daaweysaan waa su-aal aada iyo aada u wanaagsan runtii isbitaal markii la joogo waxaa la yidhaahdaa cudurada sideedaba kuwa endemiga la yidhahdo waa safmar waa joogto kuwana pandemic waa marmar cudura marmar soo dhaca runtii een, cuduro joogto ah jira oo mataqaana maalin kasta intaasoo kiis la xaliyo Ee, runtii cuduradaas waxaa ka mid ah sida malaariyada oo kale yowmi aan la daaweyn oo aan la helin mala waxyaalo waxaa jira ayaantan soo ifbaxay oo isnidaamiska la yiraahdo ee cudurada ku dhaca maqaarka isnidaamiskaas oo kale ilmaha iyo mataqaana dadka waaweyn intaba wuxuu ku haya faro kulul xasaasiyaddaa ka mid ah sidoo kale dhiig la-aantaa ka mid ah dadkii iyagoo mataqaanaa cuntooyinkii nafaqada lahay waxyaalahii muhiimka u ahaa dadka dhiigooda soo celinaysan cunaynin ee infekshanada ku dhaca dhiigga ama kuwa la yidhaahdo burseelka oo inta badan ayaamahan dambe dadka aada u dhibay oo sameeya dilanka isbitaalka kuunjibarow ayaa bixiyo adeeg lacag la-aan ah oo bulshada ay ku diirsatay warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligaa waa naga intaa